shirkan oo ku saabsanaa horumarinta qaabdhismeedka shahaadooyinka la aqoonsan yahay ee soomaaliya ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa sheegay in qiimeyn ay ku sameyn doonaan dadka leh xirfadaha iyo aqoonta kala duwan si ay u helaan shahaado u dhiganta waxa ay barteen oo laisku raacsan yahay
runtii waa farxad weyn in aan tallaabo kala qaadno oo aan u qaadno dhinac shaqadiisu ay aada iyo aada u culus tahay oo ku saabsan aqoonsiga waxa qofka uu bartay dadkeenu weliba siyaabo kala duwan ayay wax ku bartaan ama ha noqoto dugsiyada iyo dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada privateka ah iyo kuwa xirfadaha ah iyo xataa masaajidda iyo kuwa wax kusoo bartay kadib jaamacadaha iyo iyo xirfado badan dad bartay laakiin aanan haysanin hab lagu cabiro waxaas ay barteen qiimo ahaan wax ay u dhigmaan oo shahaado looga dhigi karo dadkaas marka si loo qiimeeyo marka sidee la yeelayaa marka marka dadkaasi meelaha ay wax ku ba meelaha ay ka shaqeeyaan ay wax ku bartaan lix bilood baa laga yaabaa inay ku qaadato sanad baa laga yaabaa inay ku qaadato ilaa heer uu gaaro kabaha noocoodii iyo waxaasoo kale in shahaado loo sameeyaa la doonaya laakiin si loo qiimeeyo waxaan asaas uga dhignay buu yidhi in marka hore qofka uu wax qori yaqaano wax aqrin yaqaano shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adaha quseeye waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada